waxbarashadu waa furaha horumar kasta oo nololeeda guud ahaan bulshada caruurta agoonta ah waa qayb muhiim ah oo bulshadeena ka mid ah laakiin mararka qaar duruufo adag ee nolosha soo wajaha waxa ay ka hor istaagaan helitaanka waxbarasho tayo leh taas oo saameyn ku yeelata mustaqbalkooda nololeeda haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay sida loo horumarin karo waxbarashada caruurta agoonta caruurta agoomada waxay kamid yihiin caruurta kale badan abayowga leh ee magaalada jooga baahiyaha ay qabaan kuwaasna way qabaan ayagana marka waxaan is leeyahay ilmaha agoonta waxbarashada way u baahan yihiin goobaha wax lagu barta in la geeyana waa muhiim lagana wacyigeliyo waalidka waxaan is leeyahay laba noocba waa lagu wacyigelin karaa dowladda waxay ku leedahay rol inay waxbarashada wasaaradda waxbarashada inay u dirto timam maraan oo agoomada iyo magaranaysa ciyaalka iyo waalidiinta kala hadlaan in goobaha waxbarashada loo qaado waxaan kaloo is leeyahay macalimiinta laftooda door bay ku leeyihiin xagga wacyigelinta inay ilmaha yaryar kuwa iskuullada joogaan ay u sheegaan iyo waalidiinta inay ilmaha kale oo xaafadaha jooga ayagana waxbarashada la keeno dhibaatooyin fara badan bay la kulmi karaan agoonta maadaama oo agoon ay yihiin oo laga yaabo inay waalidkii xaggii baahidii waalidka uu dabooli lahaa ay ka maqan tahay marka waxaa laga yaabaa in ilmaha shaqada shaqa domestic waaga ah loo diro ama shaqo kale suuqa looga diro oo si ay waxbarashada kaga baqdaan iskuulla badan baa ku yaala magaalada kismaayo qaar ilmaha ay lacag ku bartaan iyo qaar kale oo ilmaha ay free ku dhigtaanba way jiraan dabcan ciyaal fara badanna way jiraan oo barta laakiin waxaan leeyahay weli wax badan baa ka dhiman baahida ma daboolo iskuullada ilmo badan oo dhiganin baa jira oo u baahan iskuullada la geeyo waalidiinta ilmaha agoominta dabcan waxay kala kulmi karaan waa uun maamadii hooyooyinka inay u dirsadaan shaqo oo waxbarashadii ay laga yaabo inay hooyooyinka ku baraarugsanayn ama laga yaababa inay ciidan oga maarmin oo ay shaqo guri u dirto ama suuqa shaqo oga dirsato saana ay waxbarashadii cunuga u kaga baaqdo marka caqabadda intaan bay tahay aan islehay
waxaan isleeyahay horta aniga cabdinuurow habka ugu wanaagsan ee caruurta maanta agoomiinta ay ku heli karaan waxbarasho doorka ugu horeeya waxaa iskaleh wasaaradda waxbarashada iyo maamulka dowlad goboleedka jubbaland siday u ku heli lahayaan caruurta waxbarasho taya leh roolka ugu weyn horta ayagaa iska leh oona la rabaa inay waxbarashada caruurtaas agoonta eh ee aabbala-aanta ah ay ku heli lahayeen waxaa ka mid ah inay loo raadiyo waxbarasho firi ah iskuulle firi ah laguna dhiirigeliyo maaragtay had iyo jeer ama mobilisation fara badan intii la sameeyo lagu dhiirigeliyo siday u tegi lahayeen waa waxyaalaha ugu habboon oo leh maanta waxbarashadooda way ku heli karaan ama ama heerkay rabaan bay ku gaari karaan caruurta agoonta